عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الغسل مرة واحدة aadaakani baabulqusli bimacnaa baabulqtisa maydhashadii la maydhanayay maratan waaxida mar keliya een waxba lagu celcelinayn xubnaha ma saddexaan lagaba dhigayn xubin kasta inta la maydhayo xagga maydhashada bartaas buu baabkeedii yahay oo kale xadiidkii maymuuna inoo socda inalana socon doono caawaba waatii aan lahayn meelo badan buu soo celinayaa kolba qeyb buu qaadanaya axkaamtii uu kulansaday iyo fawaa'iddii uu lahaaye uu tarjamo u dhigan bal markaa halkan wuxuu leeyahay uun in markan dee ruuxu weysadii waan aragnayo xubnaha saddex saddex baa la maydhayay waana laga yarayn karaa xataa marmar baa lagu gaabsan karaa sidaan soo ogaanay laakiin maydhiga markay noqoto iyada meelo ay soo aroorto inuu soo aragnayn dee saddex goor uu rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh maydhay taasi waabay jirtay xadiidkana qeyb baa kuba sugan laakiin intii badnayd wax takraari kumay imanoo waxba inaan bal maalan takraar taasi aanay ee adigu waxba aan looga baahnayne mar keliya lagu kaaftoomi karo sidaasna maydhiguguba xasilayo taas buu balbaabkeedii yahay wixii halka uu wejiga uu ka daliishanayana waan arki doonaa xadaثna muuse bnu ismaaciil qaala xadaثna cabdulwaaxidi can ilacmashi can saalim bni abiljacdi can kuraybin can ibni cabaasin dadkani waa dadkan naguba soo noqnoqonaya xataa xadiidkan warintiisa oo acmashiya waxaa ka dambeeyaaba dee kuwa horunbaa isbedbedelaya xadiidka waa dee meelihii uu isugba imanaya duruqdiisu ibnu cabaas ba qaala wuxuu ihi qaalat maymuunatu maymuuna ayaa waxay tidhi wadactu waan dhigay lilnabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay maa ambiyo lilqusli waa liajli lqusli weeye iqtisaal iyo maydhasho daraaddeed si uguba maydho oo iyadaa u adeegaysay u khidmaynaysay markaasay biyo u diyaarisay faqasala wuxuu maydhay yadayhi labadiisii gacmood waa intaanu weelkii gelin maratan maratayni laba goor aw halaatan saddex macnaa waa faraxalashadii hore ee kaba horreysay xataa istinjadiina kaba horreysay laba goor buu maydhay ama saddex kollay xaggan shakigu maymuuno maaha mana aha kurayb iyo saalim ee acmash weeye lafdi baa inoo dambeeya taa ina tusaya acmash baa markaa laba goor ama saddexe laakiin dee ruwaadda qaarna way jasmiyeenba oo saddex goor inay ahayd ee bal rasuulka ilaahay uu gacmihiisii waa labadii kafe buu maydhay uma afraqa uu shubayo calaa shimaali waa biyihii calaa shimaali bidixdiisii markuu eeg dee markii hore uu maydhay biyihii intuu midigtiisa kuba soo daray buu bidixdiisa kuba shubay faqasala wuxuu maydhay madaakiirahu waa madaakiirtiisii waa jamcu dakarin calaa gayri lqiyaas amase waxaaba dee markaas aan ahayn mufrad gaaruu leeyahy ma jirto barhkoodna midkaar baa mufradku yahay bay dhahaane bal laakiin waa cudugii iyo xubinta taranka tii baa rasuulkii ilaahay iyo dee intii kale soo raacaysay buu maydhay waa isnijadii iyo dee halkaan xadiidyadii horeba ku soo maray uma masaxa uu masaxay yadahu gacantiisiibuu bilardi dhulkii ku masaxay intana tarjamu u dhigan doonaa kuwan kaleba tarjamo inoo dambaysa kuwana waataan soo aragno waa waxyaalihii xadiidka inooguba sugnaa gacantan uu dhulka ku masaxayna inuu maydhay markii uu masaxay ciiddii kuwa masaxay taasna waa wax inoo dambeeye waa tandiif daraaddeed waayo waa intii dee iyada uu gacantii uu kuba maydhay weeye madaakiirtiisii haddaba liziyaadati tandiif biyaabu ku maydhaye liziyaadati tandiif iyo litakuuna anqaasa inooguba soo socota ayuu rasuulka ilaahi horta gacantiisii kuba masaxay dee ruuxu haddaanu ciiddaa marin oo wixii badiil ahaa sida saabuuntii lagu maydhayay maxalkeedii way gelaysaa oo imaka tanii la mid maaha halkii ayd ayga maydhitaankiisii ay ahayd mid ahaan ciid baa la raacinayaa oo waxyaalihii kale ma badiil kama noqonayaan tanse waa halkan waa tandiifunbaa loo jeedaa wixii kaleen tanba ahaynee sida saabuun lagu maydhay waa wax dee qaradkii lalahaa ee tandiifka uu kuba xasilayo uma masaxa yadahu bilard uma madmada uu luqluqday wastanshaqa uu sandaarsaday waayo weysuu ka horraysiiya dee saan soo ogaanay rasuulka ilaahay maydhigiisa waqasala uu maydhay wejow wejigiisii oo yadayhi labadiisii gacmood ayuu maydhay oo waa weysadii luqluqasho iyo sandaarsi haddana wejigiibuu maydhay labadii gacmoodna uu maydhay waa weysaysanaya uma afaada calaa jasadih uma afaada uu shubay biyihii calaa jasadih jirhkiisa intiisii kale ayuu kuba shubay kolley waa tii aynu inuu madaxa maydhay ama uu sii qooyey taa aynu hore u soo maray intaanu jirhka kale kuba shubin axaadiidan ama ka caaisho ha noqoto ama xadiidkan maymuunahaba noqoto ee ku soo arooray bal maalan maydhiga iyo weysadan kaba horeysa duruqdooda may dhicin madaxa masiixitaankiisu muu dhicin waayo caaishana walow dee xadiidkaas laftigaas si uu salaada u weysaysay u weysaysan jiray ama salaada ugu weysaysan jiray la odhan karo waa weyse dhan oo xataa madaxiina waa masaxay ee tafsiilkii bal axaadiida kuba yimi labada markaa xadiidba may soomay aroorin ah inuu madaxii masaxay maalikiyadoo kale iyo ayaa waxabay uba daliishadaan halkan oy tan yidhaahaan in markay maydhigaa ay dig weysadaa dee maydhiga kaba horeysa ay tahay madaxan la maydhayaa lagu kaaftoomayaayoo masxi la laba imanaya maba jirto waayo xadiidka riwaayaadkiisa iyo duruqdiisa madaxii buu masaxay may dhicin guud ahaan labada xadiidba ee imakaa dee aynu hayno may dhicin aimada maalikiyadnoba nooc istidlaal oo jaanibkaasa kol haddii aan lababa sheegin iyadoo meelihii kale iyo waxyaalihii kale ay dee tafsiil ahaantii ay kuba soo aroortay inaan iyada tan laguma kaaftoomayo kolley waa la maydhayaa madaxiiyo taa lagu kaaftoomayo aan masxi aanu jirin taas baa bal qowlkoodu ahayd walow lafdigaa xadiidka caaisha yatawadau kamaa yatawadau lisalaat iyo xadiidkii maymuunee laguhun ay harhsanayen walow kaasna lafdigu laakiin inta kale dee tafsiil bay lahayd marka la eego lafdigaas sida salaada tashbiiha uu soo geli karo laakiin haddana may dhicin guud ahaan xusitaan gaar ah oo madaxii masixitaankiisii la xusay uma afaada waa shubay oo calaa jasadihi jirhkiisiibuu biyihii kuba shubay uma taxawala uu wareegay min makaanihi meeshiisii uu markii hore kuba maydhanayay faqasala markaa intuu ka yar durkay naxana way noo dambaysaa ayuu faqasala qadamayhi labadiisii lugood ayuu maydhay bal xadiidku waa kaa kolley inoona dambeeye horenaan u soo aragnay tarjamadna waxayd algusl maratan waaxida algusl bimacna aliqhtisaal mar keliya laba maydho xaggu sheekhu raximahu llahu tacaala kaba daliishadee xadiidku inoo tusayaana taas weeye bal weysadii waan aragnay laakiin markii dambe ee uu maydhayay dee halkan labada kaf inuu maydhay laba markaas saddex goor ama laba saddex taasi way inooguba sugantahay xadiidkanba xataa xubnahan weysadoo kale waxba takraari meeshii halkan xadiidkan maymuuno kuma sugnayna xalaytaan soo sheegnay xadiid kaleo labada saxiix inoo dhicinoo saddex saddexdii ay kuba timi inuu jiro bal iyada weysadii waaban haynaa baan leenahay in saddex saddexda yaani riwaayadu dee labada saxiixba ha kaba baxsanaato laakiin halkan markii ay arrintu noqotay biyihii unbuu kuba shubay wax cadadoo la raaciyeyna aanay jirin in maydhigiina uu kuba xasilayo kol haddaan qayd jirin dee wixii lagu magacaabayay qasriyo haddii ruuxu mar keliya maydho uu maydhay baa la odhanaya ama xubintan uu maydhay bal markaa taas baa asalkiina uu halkan ay leeyihin waa cadamu ziyaadati calayha kol haddaan laba sheegin tan buu isagu sheekhu raximahu llahu tacaala uu kaba markaa u daliishanaya tarjamadana u dhigtay oo markaas ah waxba celcelin lagu celceliyo oo la sandexeeya inaan dee rasuulka ilaahay kol haddaanay halkan meelahan inoogababa sugnayn waxba aanay dee taasi ruuxii dee la yimaada looma diidaya laakiin aanay waxba in naski aanu kuba imanoo laguma kaaftoomaya mar keliya waa taa u yidhi laakiin waxaa jira xadiidkan maymuunada dhacay kii caaishadan kuba soo aragnay rasuulka ilaahay markuu madaxa maydhayay bal riwaayaadka qaarkood ee tafsiil uu kuba sugnaayee si wuxuu kolba markii hore dhinacan buu ku shubay markii dambana dhinacan haddana marbuu ku wada shubo taasi ay noqon karto oo mar keliya la odhan karo bal marka intaa iskaba dayno madaxii inuu saddex goor maydhay bal axaadiidan xataa duruqdooda iyo riwaayaadkooda barhkood kitaabka ay kuba sugan tahay waabay yimaadeen laakiin jidhka intiisii kale ayaanay dee iman xaggaas markaa tan buu leeyahay in laguma kaaftoomaya mar keliya uun waxba haddaan dee ama wasakhu aada isaga goynayaa jirin arrinka dhe uu usuulinaya aanay jirin maydhigii mar keliya ugu xasilaya qowmu man badaa bilxilaabi aw iibi cinda alqusli hadakani baabu dikri man bal wuxuu u baabaysan yahay sheegiddii laba sheegayay ciddii ku bilowday bilxilaabi waa xilaab xilaabkuna waa weelkan dee biyuu imika ay kuma jiraan weeyoo ruuxuu diyaarsanayaayo xilaabka asalkiisu waa weelkan khaasatan geel oo kale laguma dhisa ma hadhuubkii weeye haddaba kaa diyaarsaday bal tarjamada waxaa ku jira waan arki doonaa aw iibi amase wax udgoon isagoo ku bilaabay aw badaa biiibi cinda alqusli maydhiga agtiisa tarjamadu sanbay kitaabka u dhacday lafdigan xilaab iyadoo aw iibi si waxuu dee tan ama kan buu ku bilaabayay ama kan kaleu kuba bilaabayay arrinku uu noqonayo xadiidkay noo soo socotana xilaab waa inooguba sugan yahay markaa tarjamadan kolley waa tarjamo ishkaal leh ayay noqotay oo xagga marka la eego marka diib la yidhaaha iyo xilaabkan waxaa bal bukhaari uula jeeday oo kale halkan iyo sida xadiidka uu soo socdo ee uu soo warinayo ama uu soo naqlinaya ay isu waafaqayaan aimada qaarkood oo jamaco aimada kaba mid ah ayaaba halkan bukhaari waxay u nisbeeyeen waham isagoo dee lafdigan macnihii uu lahaa waxaan ahayn kaba fahmay oo uba qaato isaga waham kuba tiriyeen waxaa ka mid a ismaaciili oo kale khataabi sharaxa abi daa-uud ama macaalimu sunan iyo ibnu qurquul kitaabkan madaalicu lanwaar ee mashaariqu lanwaarka qaadiciyaad laguba soo gaabiyo isna imaka madbuuca dabcadii hore mooye malaa dabco qadar lagu madbuuciyo mujaladaadna ay jiraan kolleyna waa labadan saxiix iyo muwadaca iyagu afraad kelimaadkooda iyo qaraa'ibtooda ayay sharax u yiinsta dee mashaariqulawaarba uu sharax ugu yahay dee asmaadoodii waxyaalahaasna way kuba dabdiyeen ibnuljawsi iyo qolooyin kale oo waxay bal maalan arrintoodu ay ahayd dee iyagoo halkan qalad iyo waham kaba dhigay in bukhaari fahamkiisii ay uba degdegtay ama uu halkan xilaabku inuu diib yahay san buu yidhi xilaab kuba bilaabay oo nooc diib ah ama se diib kaleba oon dee ka ahayn marka waa nooc diib inuu yahay kana kan kale oo ama xilaab ama tan dee wax macnuu leeyahayna iyadoo laga horreysiiye maydhigiina maydhiguu suulinayaaba diib meeshii ma jirtay yidhaaheen waa sida bal maalan uu ismaaciili baa hadalka u horeeyey khadaabina qolooyinkiina sharaxa haysta wuu soo naqlinayaayo inuu lafdigan xilaab u isticmaalay isaguu ahaa weelka ama hadhuubka iyo lagu liso geela khaasatan ama hal caanaheed kaa qaada weeye oo hal caanaheed weel kaa qaada daadba taas inuu yahay xilaabka kalaba ilaa luqada carbeed inuu isagu halkan diib ahaan oo dahuurka ama dahuurka dahuurka loo isticmaalo ama lala isticmaalo taa uuba fahmay kolley beydna waa idinku sugan yihin qolooyinkiina sharaxa laakiin lafdi baan filayaa inuu dee yahay akhdaada madaabicda kaba timaada saaxiix oo bayd uu ku soo arooray weeye lafdigan xilaab saaxi hal waa raytaana waa kolley waa takhfiifkii wasanku keenay wey ow samicta biraacin radda fi darci maa fara baa ii taalla aniga dee sawaabkuna maa qara weeye kolley kitaabka uu hadalka ku suganyana dee waa kitaab inoo mutawafira maa qara beydkiina waa beyd macruufa maa qara fi lxilaabi oo ujeeddadu ahayd xelaabku dee inuu weel kaa wax lagu lisan yahay unbuu beydka usoo qaatay uu leeyahay miyaad aragtay ama aada maqashay nin raaciya oo candhadii dib ugu celiyey wixii ku sugnaaday weelkii xilaabkii bal markaa waa qolooyinsa yidhaaheen taasi waa daa'ifo culimada kaa mida oo bukhaari inuu xilaabkan ulaba jeeday uu kaba fahmay inuu diib yahay ama nooc diibeed yahay dee halkana aan munaasib uba ahayn lafdiguna lafdi macruufa iyo weelka looba isticmaalo bal waatay barhkood yidhaaheen kuwo kale oo dawaa'if kale ah waxay kaba dhigeen iminka lafdigan inaanu san ahaynba dee bukhaarina sida ula jeeday tan aan ahayne meesha tasxiif iyo taxriif kaleoo macnuhu uu yahay man badaa biljulaabi julaab oo xa iyo laga dhimay jiim xada jiim loo bedelayo laamshadan waa barhkood waa dawaa'if baa iyagu bal maalan taas imaamkii azhari ee tahdiibka kitaabka luqada ee madbacaysanaya tahdiib lahaa anigana markuu qabanayo waxaad moodaa alhudayb u baaban dhacday oo ta'dibaa ka maqan dabcadayda waa dabacaadkan akhdaadeeda waa tahdiib kitaabka magaciisuiy iyo qolooyin ay kaba mid yihiin bal maalan markaa dad iyaguna taa isaga kaba daba tegay bal markaas taasba weeye bal qolooyin kalena kolley oo daa'ifo saddexaad waa culimmadu marka la eego tarjamadan way barhkood tawjiihiyeenoo bal muhimku laakiin waxba umuurahaas imaka ma eegayno xilaabkiina waxaan kuba fasiraynaa weelkii uun waana weelkaa wax laguba lisayay taas baan kuba fasiraynaa in xagga diibkana isagaaba baab dambe dhigan doonooo maydhiga bal diib ruux laba isticmaalo rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caley isagoo diib isticmaalo haddana maydhi baab uba dhigan doono taas buu isagu keeni doonaa bal markaa macnuhu waxa weeyaanuun oo imika halkan aan leenahay dee imika wahamna kama dhigayno in tan in waxa weeyaan julaabna isagaa tasxiifaba kaa ay yidhaaheen kan ayaaba dee tasxiif noqonaya julaabna waxay leeyihin waa lafti farisiyo mucarabo waa ma-ulwardiga isaga naftiisu wax halkan qiimahu ku leeyahay bal ma jirto kaasi waa dee iyaduna dee aymo kaleba way ku diideen ashari bal maalan qowlkiisa uu saa yidhiyo ciddii kale kuba raacday bal wuxuu markaa macnuu noqonaya uun waa xaggii diyaarsiga ruuxii bal manbadaa bilaabay oo markaa uu doonayay de inuu maydho bilxilaabi xilaabkii oo waa bina ilmaa iladii lilqusl oo macnaa wuxuu dalbay in looba keeno oo uu diyaarsaday dee ruuxuna markuu maydhinayo kolley waxbuu diyaarsadaa aw manbadaa biiib amase bal xilaabkaasi waa weelkii biyaha amase isagu kuba bilaabay diibkii markaa uu doonay qasli uu doono oo tarjanabida waxay markaa mutaradid ku tahay laba xaalo bal maalan oo mid ah in dee uu ruuxu biyahaas uu kuba maydhanayo diyaarsado iyo xaalada kaloo ah inuu bal maalan tadayub walow halkan muxibidiin adabari waxa weeyaan malaa isagu uga jeedo diibkan uu yihi waa tadyiib buu uga jeedaa badankii la sii nadiifiyo haddii wax nijaasi jireen ama wax mustaqdari laga sii suuriyo diibkii macruufkaa maaha ee diibkani waa bimacnaa tadyiib lbadan oo xaggaa ishaaladiiyo isagu waa dadka iyaguna tawjiihiyey ee macno kuma tawjiihiye bal waxa weeyaan uun ciddii bal maalan tarjamadii baa labadan amar kaba dhaxaysa xadiidka baabkuna dee wuxuuna tusayaa oo inooguba imanaya weelkii unbuu inooguba imanaya ama diibka oo ruux taa diyaarsaday ama kan kala diyaarsaday bal xadiid buu keeni doonaa diib rasuulka ilaahi isticmaalay cinda alqusri oo isticmaalay bal ciddii kuwa bilowday tarjamadu kolley waa taa hadalkoodu dheeriyey aadna xaafid muxajar waa dheereeyaa iyo dee qolooyinka kale iyaguna kitaabka sharxay sababtuna dawaa'ifta culimmadu kuwa iyagu sheekhii waham ku xukumay iyo kuwa lafdigii kaba dhigay inuu lafdigan iyo lafdigan aanu ahayn inuu lafdi kale iyo tasxiif kale iyo xataa kooda musaxafa ama iyo kuwa iyagu xataa takolufaha kuba sugnaatee macnaa halkan doondoonay ay bal ku tawjiihiyaan intaba way leeyihin culimmadii kuwii hore iyo kuwii dambaba ee bal waa tarjamadii baan leenahay labadan bay tahi kii ama tan ku bilowday ama jaanibkan kale kuba bilowdo dee tarjamada waxa xadiidka inooguba imanayaana waa xaggii khilaafka ama ka kale mar kaluu iman doonaa xadaanaa moxamed ibn lmuhana qaala xadaanaa abuu caasimin can xandalata can ilqaasimi can caaishata qaalat annaha qaalat waxay la tihi dadka waan soo wada maray arrinka jira waxa weya abu caasim nabiil daxaak ibnu makhlad baa laydhah waa min kibaari mashaayikh albukhaari bukhaari sheekhadiisii raggoodii ugu waaweynaa dee taabicintaba laba kulmay ayuu kaba mid yahay in badanna bukhaari toos buu ugaba wariyaa maanta waa dhaadhacayo waa kan waasiduu kaga warinayaa waa sheekhiisiibaa cida u dhaxaysa xandalahana waa nin reer bani jumaxa oo safaan ibnu umaya tasiirta ku galoo hiqaat ruwaad kaba mid ah xandalat bnu abi sufyaan waxa weeye ayaabaa la yidhahay laakiin safaan ibnu umaya ayuu abtirsiinta ku gelaya qaasimkuna waa qaasim ibnu moxamed ibni abi bakrin asidiiq ooy caaisha korisayna edana ay u ahayd fuqahadii madiine ee toddobada ahaydna kaba mid ah ama dadkii waqtigiisii dadkii uguba mudnaana kaba mid aha qaasim ibnu moxamed caaisha ayaa an caaishata qaalat annaha qaalat waxay tidhi kaana nabiyu nebigu waxaa sala allahu calayhi wasalam ida iqtasala marka uu maydho min aljanaabati macnaa waa ida araada an yaqtasila weeye hadduu maydho waa maydha ee marka uu doono inuu maydhou janaabo ka maydho dacaa wuxuu dalbi jiray bishayin shay waa weel naxwil xilaabi xilaabka oo dee weelkaa agtooda macruufka kaa loo isticmaali jiray dee in waxaan geelaba laguma liso qadarkii ah waa taa aynu soo maray saac iyo in ka badanba inuu rasuulka ilaahi isticmaalay haddaba kaasoo kale ubi ay ku jiraan qolooyinkii halkan diib iyo waxyaalaha inuu bukhaari kaba fahmay kaba dhigay ayaa xadiidkii waxay kaba dhigeen si waxaan ama kuwii tawjiihiyey xilaabkuba inuu ay maxlab bay yidhaaheen oo weelka iyadna waxa nooc diib ka mida laguma guri jiray oo laguma ridan jirayoo bal intaanu maydhan buu kan diyaarsadayoo markaasay faakhada bikafihi iyo si wuxuu diibkii qaatay oo uu ismariyeyba laakiin xadiidka marka riwaayaadkiisa la tatabuco waxaanuu qaatiyo waxa waa biyo uu isticmaalay uune bal taas weyn naxwalxilaab faakhada markaasuu qaadi jiray bikafihi kafkiisa ayuu biyo waa markuu faraxashuu istinjoodo dabadeed waxaanuu qaadaya waa alma aladii fi lxilaab fabada-a wuxuu ku bilaabi jiray bishiqi ra'sihi layman oo madaxa isa dhinaciisa midig ayuu biyaha ku bilaabi jiray dee horena waa taa aynuusoo marnay xadiidkeedii inuu labada kaf isu geyn jiray markuu mar qaado ayuu dhinaca midig kuba shubi jiray uma alaysari haddana ka bidix oo mar kale kumuu celinayna mar kale isagoo haddee timii sii qooyey weeyaanoo sii takhliiliya san xalayba soo maray ayuu uma alaysari uma bishiqihi laysari weeye haddana biyihii baa wuxuu markuu labada kaf ku soo qaatay kaf keliya maahe ayuu dhinaca bidixa madaxiisa kuba shubi jiray fa qaala bihima calaa ra'si bukhaari xadiidkan waxaa la wadaagsaday muslim baa la wadaagsaday oo xadiidkan laba wariyey marka muslim isaga halkan waxaaba kuba sugnayd markuu lafdigan isagu soo naqliyey lafdigiisan oo dee bukhaarisanba u wariyey in uma alaysari markuu yidhi uma akhada bihimaa oo labadii kafku biyo ku soo qaadanayo faqaala bihimaa calaa ra'si qaaladna bimacnaa qowlkan waa idlaaqu lqowli cala alficl ficil baa looba jeedaayo macnaa riwaayada muslim ayaa waxay ahdi uma halkan intan dabadeed markaa halkana mukhtasare uma akhada bikafayhi uma akhada bikafayhi faqaala bihima calaa raasihi halkan faqaala horteed ayaa uma akhada bikafayhi waa markaa waa mar saddexaad imika halkan daahirku si wuxuu laba goor unaytay weeye xadiidkeedna saddex goor inu habaynu kuba soo maray marka hore dhinaca bidig ayuu ku shubi jiray labadii kafe uu biyaha ku qaatay haddana dhinaca bidix waanu sii wada qooyey markaasuu uma akhada bikafayhi lafdiga muslim baan soo qaadanaynae labadii kaf biyo ku soo qaadi jiro fa qaala bihima macnaa faqaala waa shubayo bihima ay bimaa fi lkafayni calaa ra'sihi madaxiisii buu saa ugu foororinayo uguba shubay inagu soo yar noqnoqon doonaa in badanna luqada carbeed iyadoo qowla idlaaqan ficil ulaba jeedaan casharka caawana xataa iyadoo meel kale oo xadiidka maymuuna ayaa qaalada ay noogaba soo noqona macnaa idlaaqu lqowli cala alficli faqaala bihima calaa ra'sidu waxa weeye macnaa biyihii labadii kafuu kuba soo qaaday ayuu waa ficil imika halkan kuba shubayey madaxii oo macnaa waa isagoo markuu dhinacii hore ama tii hore dhinaca midig kuba maydhay haddana dhinaca bidixu kuba maydhay markan bartankuu kagaba shubayaa wasada ra'si madaxiisa bartankiioo markaa biyihii way wada gaadhayaan dee hagaagna timi way u sii qoyeen oo waxaabay noqonaysaa saddexaa gooraynu xadiidka kuba soo maray towsiic baa kuba sugnayd xagga madaxa suu maydhayo qaybta midig haddana dhinacii bidix haddana mar keliyo intuu bartanka kagaba shubo biyo saa wada gaadhsiiya sidaasuu rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh samaynay bal xadiidka lafdiga tarjamada waataan soo aragnay xilaabkiina weelkii unbaan kuba fasirnay tayada inooguma sugan dee si aan weysada kuba soo maray markan la maydhanayana inay mustaxab tahay atayaamun in la midig xagga midigta la horreysiiyo oo walow ay madaxii un imika halkan tahay xubnii kalena iyo jidhka intiisii kalena waa la mid rasuulkii ilaahayna salawaatullaahi wasalaamu caleyh xadiiduu isagoo mucallaqa inoo soo wariyoo muslimna wasliyey inuu jeclaabo weeye tayamunka tanaculkiisa iyo bal maalan tarajulkiisa iyo tadahurkiisa bal weysaysiga ama maydhashadiisa iyo weysaysigiisa macnaa harkaa uu dahaaro qaadanayo xadiidka way nooguma sugan tahay aimada qaarkood baaba iyada halkan dee tarjamo u dhigtay xadiidka naftiisa waxaa kaloo inooguba sugan markii madaxii la maydhayo saddex qarfo in lagu kaaftoomayo taasna xalay waa ti aynu sooba aragnayba weeye bal umuurahan kale xagga xilaabkiiyo dee taasna waa taa nimanka waxoogaa kuba joogsano waa weelkii uu kuba maydhanayeen baabulmadmadati walistinshaaqi fi ljanaabati baabulmadmadati baabu xukmi lmadmadati luqluqashada xukumkeeda baabkiisii weeye iyo walistinshaaqi sandaarsiga fi ljanaabati marka waa fii qasliljanaabati weeye marka uu ruuxu janaabo kaba maydhanayo luqluqashadii iyo sandaarsigii lalaba imanayay taas ayuu baabkeedii yahay xadaثna cmar bn xfs bn kiyaaثi qaal xadaثna abi qaal xadaثna اlacmaشh qaal xadaثanii saalim can kuraybi can bni cabaasi waa xadiidkii maymuune baabku inoogu soo casharku inoogu soo bilaabmay labada nin ee waxa weeyaan xadiidka ugu horeyna waan filayaa inaan horeba usoo maray cumar ibni xafsina waa nin hiqa ah oo dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay kuwoodii ugu waaweynaa ah oo ibnu maaja mooye intooda kaleba ay wax ka wariyaan taasba weeye aabihiina waa nin faqiiha oo hiqaa waa reer kuufa labaduba qaadina kuufo kaba noqday oo atbaacu taabiciintii dhexe kaba midoo kutubta lixdaa isagu riwaayo ku wada leh xaafid ibnu xajar baa muqadimada kitaabkeennan waayo fusuushiisa waxaa ka mida fasal dee ruwaaddiisa khaasatan ciddii bal maalan uu waxoogamaha ruwaaddii oo dhan malaa wixii kalaam iyo waxyaalahaasi ay jiraan waayo marka dambe xifdigiisu siyer bedelaa la yidhaah uu ku kaga hadlo ayaa jiroo fasal dheer ah oo tobanka fasal mid ka mid ah markaasaa wuxuu yidhaahaa yaxya alqadaan ayaa wuxuu odhan jirayba xafs xafsun awthaqu asxaabi alacmash waa acmashkan xadiidkii inoogu wareegayo xertiisa marka la eego waa ninka axaadiidiisa marka la eego ugu idqaan badan ee ugu kalsooni badan waxaa raacayaa markaa xaafidastaa daraaddeed buu bukhaari u ictimaadsaday marka la eego xadiidka waxa weeyaan acmash oo waayo miisuu lahaabay yidhaahaanoo wuxuu kala sooci jiray wixii acmash caddeeyey inuu maqlay ee uu samictu ama xadaanii yidhi iyo wixii waxa weeyaan acmash uu tadliisiyey kolkol buu dee iyadoonu waasidada ridi jiro tadliiska isaguna tadliis waa lagu yaqaana acmashe labadoodu kala sooci jiro waa mid marka la eego xadiidka acmash aada iyo aad dadka kaleba ugaga horeeya una idqaan badan bukhaarina aada u ictimaadsado markuu xadiidka acmash soo saarayo dee dad kale oo acmash kaba wariyo badan asxaabtiisa waxa kaba wariyeen oo hadalka xaafidkuba yidhi muqadimada fatxi haddaba saalim iyo ibnu abiljacni iyo kureyb iyo ibnu cabaas iyo waatan markii dhoweyd baan haynay qaala xadaanaa xadaatnaa maymuunatu maymuna noo warantay waxaa leh ibnu cabaas oo qaalat waxay tidhi sababtu waan shubay oo lilnabiyi sala allahu calayhi wasalam quslan waa biyo waxa weeye dee uu kuba maydho ayaan u diyaariyey fa afraqa wuxuu ku shubay intaanu weelka gacantii gelin biyamiinihi midigtiisii ayuu calaa yasaarihi bidixdiisiibuu biyu ku shubayoo faqasalahumaa labadii uu maydho bacdaa intaanu weelkii gelin buu malaa weelkii intuu gacanta ku yar qabtuu janjeedhiyey uu bidixda biyihii kuba shubay ayuu horta labadii kaf maydhay uma qasala farjahu wuxuu maydhay madaakirtiisii ama farjigiisiibuu maydhay uma qaala waa qaaladan aan lahayn idlaaqu lqowli cala alficli imaka qaala waa tii marka dhoweyd aynu soo arkaynayba lafdigiiyo xadiidkeeda oo lafdiga aynu kuba soo maro ahaa uma masaxa yadahu bilardi halkiibaa qowl laynagaba cabiray lafdi markaa xadiidkan duruqdiisa kuba yimin alla halkan qaale bedelkeeda darabay ahayde uma qaala macnaha wuxuu ku dhuftay ama saaray biyadihi gacantiisibuu alarda dhulkii ayuu saa u saaray oo fa masaxa bituraabi ciidii waa gacantii bidix ee uu ku maydhay id bal maalan farjigiisii ayuu gacantiisa ciddii u marmariyey waa tandiif daraaddeed tarjamadeedna gaar buu imika u dambaysiiyo way soo socotaa waaba kan tarjamada inoogu xigta weeye uma qasalaha ciddii uu marmariyey dee waa haddii bal waxa weeyaan waa liziyaadati tandiif unbay ahayde u maydhay gacantii markaa maxaa dhacay waata halkeed maxalushaahidku uma tamadmada wastanshaqa uu luqluqday waanu sandaarsaday uma qasala wajahu wejigiisiibuu maydhay wa afaada calaa ra'si uma tanaxaa meeshiibuu ka durko faqasala qadamay uma utiya bimindirin iyada tanna tarjamu ku keeni doonaaye waxaa loo keenay oo dee iyadaa u keentay khirqad ama mindiil si uu balbiyahan tuwaal oo kale isagaga masaxo falam yanfud bihaa ay falam yatamasax iskuma masixinoo bihaa khirqadii iyo mindiilkii gacantuu saa yidhi si waxaanu doonahayn ayuu yidhi kalaamkeedu iyada taas kole duu tarjamo uu ku keenayo way noo dambaysaa lagama qaadanayo inaanay halka dee habboonayn in dee waxa weeyaan iskaba masaxo taas lagama qaadanayo ee waxa weeye rasuulka ilaahay markaa ma isticmaalinun bal culimmada qaar baaba yidhaahaa keenidan ay u keentay waxay tilmaamaysaa inuu isticmaali jiray ee keenidan ay u keentay waqtigaas inuu dee marka hore ay kuba taqaanay bay adigu waxaweya keenaysaa bal waxyaalihii la yidhi markaa marka dambe gaar ahaan waayo xadiidkiibuu canaawin kala duwan iyo waa fawaa'iddii axkaamtii ulahaa waana fiqigii bukhaari aada u baab badnaa bal markaa maxaa xadiidka uu baabaystay waa almadmada walstansha iyo dee alistinshaaq maydhina way ahayd janaabo laga maydhanayo bal ruuxu markaa hadduu weysaysanayo iyo hadduu weysadaba kaba tago inay weysadaasi waajib ma ahee ee waxa weeyaan oo uu maydhigii uun bilaabo madmadada inay istinshaaqani markay noqoto maydhigii waa wax jidaysan oo saa weysada marka la weysaysanaya ay u jidaysan tahay ayay horta halkana u jidaysan tahay laakiin xukumku muxuu yahay madhabii kolley horeynu usoo maray waxa weeye oo aynu horeynu usoo maray sheekhu markaa muujasmin oo xukunkoodii imika halkan mawaajiba mise maaha muujasmin bal markaa waxaa jirtana dee horena weysada inoogu horreysay culimmaduna madhabahoodii unbay halkan ku kala sugan yihiinoo dee qolooyin aimada kaba midoo ku taga madmadada in istinshaaqani weyse markay noqoto iyo markay maydhi noqotaba janaabo ama xayd lagaba maydhanayo waa waajib oo kala dee afkii dee uu yahay kaa inay inkastaba hala daboolee furmaye daahir iska noqonayo muuqashadiisi ama dee sankii wixii ka muuqday in jirhkii in biyihii la wada gaadhsiiyo weeye halkaasna biyuhu ay gaadhaan waajib ayay tahay weysada iyo taas bay kaba dhigaan aimo maalik iyo shaaficiya ay kaba mid yihiin madmadada marka la eego weysada iyo halkan bana sunnay ka dhigaan oo dee nooc baadinkii jasad baaba lagu tirinayaa dee kuwa iyagu kala fasliya oo iyagu bal maalan halkaas kala qaadaana way jirtaa walow saa axmed iyo maa iyo shaaficiya ay dhahaan dee wax lagu kala farqiyaani jira xukunkoodu midunbuu noqon in labada dhinac laysu raaco uun oo in la kala qaado barhkood istinshaqa waajib kaba dhiga madmoodna aan waajib kaba dhigina way jiraan ee bal markaa imika halkan ibnu badaal iyo baa qolooyin baa waxay leeyihiin ibnu badaalna waa raggii kitaabka sharxay qolooyinkii ugu horreeyey mala khadaab iyo unbaaba ka sii horreeyey bukhaari raximah llahu tacaala halkan wuxuu dee bal yar ishaaraya inaanay waajib ahayn oo xadiidkii horeynu soo maree uma tawada'a wudu'ahu lisalaat ayaaba weysadii hadday raacaan inay madmadadan iyo istinshaaqani weysadii ay ka mid ahaayeen ay ka mid ahaayeen dee celin dambe oo rasuulka ilaahay ku celiyeyna may jirin oo bal maalan markaa haddii dee weysadaasba la yidhaaha waajib maaha weysadiina iyagu ay ka mid ahaayeen markaa maydhigiina deeto waxa weeyaan weysadiiba maalan in la weysaystaa waajib maaha laba yidhaaha dee way raacaysaa taasunbay la xukum noqonaysaayo macnaa waxa weeyaan in madmadadan iyo istirshaaqan haddii laga dhigo inay weysadii uu rasuulka ilaahay kasii horreysiiyey maydhiga ay kaba mid yihiin inuu dib u luqluqdo u sandaarsadayna meeshii aanay nusuustii kuba iman marka waa inaanay maydhigii waajib ahayn waa taas waa arinku ishaaree bal laakiin waxaan leenahay de khilaafka ahlilcilmigu kolley dee in ruuxu ilaaliyana weeye weysadiina uu ilaaliyo dee waayo amar baaba yimi rasuulka ilaahay labadaba ina amray waxa weeyaan maydhigiina uu ilaaliyo khilaafka aimaduna waa xoog buu leeyahay laakiin asalkooda horaa jira qolooyinkii yidhi waa waajib halkaas halkana waajib bay noqonayaan walow barhkood tafsiir ay gelinayeen kuwii markaa iyagu yidhi meye waajib maaha weysadii iyagu madmadada iyo istinshaaq halkana saa maalik iyo shaafici iyo bal waajib kama dhigayaan markay noqoto maydhi ay noqoto taasba weeye adigu bal masaladu waa tan laakiin rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh markaan eegna sifadii qusrigiisii tdhamayd ee weyse ay ka horreysay weysadina luqluqasho iyo sandaarsi uu la socday bal markaa in laba ilaaliyo taas weeye walow ay leeyihin dee weysadaasi marka horeba kol haddaanay waajib ruuxa kuba ahayn dib markaa aanay waajib kuba ahayn oo weysadu ay meeshii ka bixi karto wax kaloo raacay oo qasriga ama madmado gaar iyo istinshaaq gaar oo xadiidkii kuba yimidna aanay jirin taasi waa halkan ay leeyihin bukhaari baa ishaaraya inaanay waajibahayn jaanibkaasu kaba ishaarayaaye bal muhimku waa wax jira jidaysan mashruuca arrinku waxa weeyaan mawaajibba mise waa sunno un intaas baa khilaafkii ahlilcilmigu uu ku soo koobnaanaya uma qaala biyadihi cala alardna waa taan soo sheegnay macnuhu waa wuu duldhigay gacantiisii dhulkii buu mariyey baabu masxilyadi bituraabi litakuuna anqa haadakani baabu masxilyadi gacanta marinteedii bituraabi waa taa aan leenahay haddii bedeli jiro saabuunna waxba turaab looma baahanayo dee tadliifunbaa looga jeedaa wax kale maaha kol haddii taasun looga jeedo wixii maqaamkaa turaabka gelaya meeshii nadiifinayaaba waa waxa weeyaan waa lagu kaaftoomi karaa gacantii oo ciid laba mariyo litakuuna say u noqoto anqaa mid nadaafadeedu ay badan tahay mid adigu dahaaro badan ama marka la eego nadaafadeedu ay ziyaadayaba ama ay tahay oo iyadoo dahaaro badan ama taas iyado si ay u noqoto oo macnaa waxa weeyaan afcalu tafilku dee qabla almasxi haddii bal xataa ay daahirba ahayd oo dee biyo uuna wax ay soo raacay aanu jirin oo ay markaas ay markaa laguma tiriyo ina nadiif ahayd marka gacantii dhulka inta la mariyo dib loo maydho way kasii siyaadaysaa in markay kasii nadiifsan tahay oo markaa waa litakuuna anqaa mimaa qabla almasxi si ay u noqoto bal ciddii isticmaashay taas iyo wixii kuba tacalluqsanaan xadaثna cabdالlahi bn الزubayr الxumaydiy qaala xadaثna sufyaan qaala xadaثna اlacmashu bal markaas kolba sanadka inta hore isbedbedelaysa cabdالlahi bn الزubayr waa ninkii xadiidkii koobaad raqam waaxid uu ku bilowdayba sheekhiisii halkaa uu kuba bilowday waa imaamka xumaydi oo kolley waana reer bani asad weeye zubayr bn cawaam iyo reerkoodii dee bal maalan taasoo waa jirib xumayd la yidhaaho reerkaa kaba mid ahaabaabay nisbad u tahay asxaabtii shaaficiyna raggoodii waaweynaa buu kaba midiyo bal masar buu u raacay markuu dhintay buu soo noqday waana reer maka sufyaanna dee waa min kibaari asxaabi oo sanado badan oo labaatan ku dhow buu ag fadhiyey uun sufyaan sufyaankan uu isagu idlaaqayaana sufyaanu thawri maaha waa ina cuyeyno uun maaha sufyaanka kale haddaba sufyaan awal horena waynu soo maray sufyaanu thawri acmash kaba warinaya imakana waa sufyaan bnu cuyeyno xadiidkii acmash kaba warinaya xadaثna اlacmashu can salim bni abi ljacdi can kuraybi can ibni cabaasi can maymuunata ana الnabiya salى اllahu عalayh wasalam iqtasala min aljanaabati janaabu kaba maydhay faqasala fadu maha tacqiib oo markii uu maydhay dabadeed inuu waxa weeye dib u istijooday arinku maaha ee tii deecada waa tafsiil macnaha iqtisaalkii janaabo ayay inoo fasilaysaa waa litafsiil seebu u maydhay waa tan faqasala farjahu horta wuu faraxashay gacantiisiibuu faqasala farjahu farjigiisiibuu maydhay biyadii gacantiisa ku maydhay uma bacdigeed dalaka waa halkii qaalo aynu soo aragnay masaxa dalaka wuxuu marmariyey biha waa gacantii alxaa'ida dee kolley xaayidkuna xaayidkooda waa xaayidkaa leben buu ahaaba ama lebankiibuu kaba samaysnaayo waa ciidun isaguna xaayid iyo dhulka labadaba way nooguma soo arooreen xadiidka barhkood baa shaki ahaan xadiid abi daawuudi ay warinayeen baaba caisho xadiidkii ahaayo dee ay tihi ma si wax ahartii halkii uu rasuulka ilaahay waqhtigaasuu gacantiisa marin jiray ee xaa'idka ahayd ee wixii waa dhoobe eh gacantii qoyanna waa marinayaa si wax raad uu kuba hadhay oo raad muddo dambe jirayba ay tihi haddaa doonta waabad idintusi oo kale laftiisa abu daawuud kuba sugnaa haddaba gacantii buu xaa'idkii mariyo uma qasalaha dhulkii me waa maydhay deeto gacantii uma tawadaa wudu'ahu lisalaat weysadii salaad uu weysaysan yahay oo kale ayuu weysaystay waataan leenahay marka tafsiillaasay eego axaadiida kuma iman xagga masxiga madaxu falamaa faraqa min qoslih markuu maydhigiisii dhameeyey weysadii dabadeed buu jirhkii biyihii kuba shubay markuu taa kaba faaruqay maydhigiisii ama maydhashadiisii ayuu qasala maydhay rijlayhi walibana xadiidku waa ka aynu soo maray waxay inoo soo kordhay uma uma umadan oo arinkan inay dee sad uba tartiibsanaayeen xadiidka inooguma sugan baabun hal yudkhilu miyuu gelinayaa aljunubu kii janaabaysnaa yadahu gacantiisa miyuu gelinayaa fil inaai weelkii qabla an yaqsilahaa intaanu gacantii maydhin idaa lam yakun haddaanu ahayn calaa yadihi gacantiisa korkeed qadarun wax wasakha iyo qadar hayruljanaabati janaabadan dee inay xog xadad ah ee xukmiga aan ahayn qadar aan janaabadani kolley wuu janaabaysayo gacantii iyo shirkii kale oo dhan janaabadii way wada gaadhsiisantao waa tan la wada maydhaye waxaan janaabadan ahayn oo qadar ah haddaanu gacantii kuba sugnayn oo gacantiisa waa nadiif janaabadan baaba jirta miyuu gelinayaa weelkii isagoon gacantii maydhin macnaha xukumkeedii muxuu yahay oo kale sheekhuna raximah llahu tacaala waa marka dee masaladii ama khilaaf jiro xog ayaaba dhici karta ayuu istifhaam oo kale iyo su-aal usoo dhigtaa waa taraajim saasoo kitaabka kuba badan laakiin umuuraha uu soo aroorinayo ayaa wixii isagu uu ku tegayey inoo cadaynaya aaaarta uu kaba dambaysiisay ka dambaysiinayo ee waxaa macnuhu yahay uun imika halkan mid weeyaanoo waynu soo maray rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh intaanuu weelka gacanta gelin weyso markuu weysaysanaya inuu faraxalanjsiray taas waynu soo maray tan kale imika axaadiidan aan haynana waan soo maray iyadana rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh intaanu weelka gacanta gelin inuu labadiisa ka maydhi jiray markay noqoto ruuxu hadduu hurdo kasoo toosana amar aynu soo marnaaba jirtay oo rasuulku shaksigaa amray inuu intaanu weelka gelin gacmihiisa maydho bal umuurahaasi way inoo jiraan ee umuurahaasi miyaan ka qaadanaynaa inay waajib tahay oo bal maalan taas mise de waxa weeyaan waajib maahee waa lilistixbaab kol haddaama wax wasakoo lagu ogiyey gacantii ama nijaas lagu ogiyey aanay jireen waa listixbaab unbay noqonayaan waatuu keenaya sheekhu raximah llahu tacaala halkan tarjamadana uu inoo soo dhigtay oo markaa wuxuu yidhi weliba qaydkana idaa lam yakun calaa yadi qadar haddii gacantu wax wasakhiyo waxyaala ay leedahay janaabadan maahee dee lama gelinayo weelkii waa la maydhayaa waa marka gacantiisu iska nadiif tahay laakiin waa isagiibaa junuba maxaa ay tahay xukunku mawaajib baa horta in lasii maydho mise maaha marka wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala waadkhala waa geliyey ibnu cumara ina cumar iyo walbaraau baraa ibnu caazibin yadahu dee daahirku wuxuu ahaa dee inayba ama aydiyahumaa iyo taa inuu yidhaaho waayo laba inoo horeeyey ee halkan maxaa noqonaysa suu shaarix ba ishaarayo ama uu sheegayo waadkhala ibnu cumar walbaraau ibnu caazibin kullu minhumaa wey mid kastoo labadooda ka midii yadahu gacantiisiibuu geliyey maxay fi tahuuri waa biyihii lagu dahaaro qaadanayay waa biyihii weeye imaka halkan dacda kol haddaan fadxino biyihii lagu dahaaro qaadanayey ee loogu talagalay in lagu maydho ayuu gacantii sii geliyey walam yaqsilhaa manaanu maydhin gacantii uma tawada'a waa weysaystayna oo mid kastaaba uu weysaystay bal markaa maxay taasi tilmaamaysaa horta bal inta dambe uu inoo raacin doono waan arki doonaayo arkanbuu kusii xoogeynayaaye kol hadday gacantu nadiiftahay waa bukhaari imakato halkana aharkana inoogu soo arooriyey gacantii wax ay leedahay aanu jirin oon xadadkan ahayn jira ee xadadkan akbarkee jinaabadii aanu jira bal se waxaan leenahay axaadiidta kale kuma soo aroortay in la maydho oo dee sunanimadkeedii waa iskaba jira laakiin hadday dhacdo weelkii inuu geliyo isagoon maydhin dee gacantii nijaas maaha janaabadan ay leedahayna biyihii ma nijaasaynayso inay wax qadara maba lahay markaa waa istixbaab in la maydhaaye haddii waxa weeyaan laba geliyo biyihii waa biyo lagu dahaaro qaadanayo uun bal gelintaa uu geliyeyna biyihii mustacmalna kama dhigayaan nijaasna kama dhigayaan inay ruuxan janaabaysan waxa weeyaan jirhkiisan iyo waxyaalaha caynkaasa waatee aynu soomna subxaan allah in almumina laa yanjus xadasun baa jira waxyaala ka manceeye laakiin jirhkiisu waa daahir jirhkiisu waa daahir gacantiisu ay kaba mid tahay markaa ibnu cumar iyana tan saas bay yeeleen buu yidhi kolley laakiin ibnu cumar aharkiisa iyadoo waxa weeyaan saciid ibnu mansuur iyo aharkan ay kaba wariyaan mid macnihiisa leh waxaa kaloo lagaba wariyey inuu gacantiisa maydhi jiray qabla tadahur uu maydhi jiray waxaana laguma jamciyey imaka taas in laba xaalo lagaba dhigo oo wakhtigan layidhi uu maydhayo iyo ma maydhahayn labadaba marka uu isagu dee hubo yaqiinsan yahay wax qadaroo gacantiisa ku jirin aanu jirin waaba kaa iskaba gelin jiray dee haddii ama shaki jiro ama waxyaalo jiraana waatuu maydhi jiro labada xaalo lagaba dhigo oo markan uu isagu waxa weeyaan maydha aanu maydhina dee wuu yaqiinsanaa markan kale uu maydhayeyna meeshii shaki baa jiray ama waxyaalo dee danni ah ama taas baaba jiro saasuu uba maydhay arrin kalaaba kaba dhow waaba iyadoo dee waxa weeyaan inagoon eegin waxyaalo dee imika saarnaa in laba idhaaho dee markan uu gelinayay waa asalkii jawaaska waa inay bannaan tahay tanna waa nadbigiioo dee inaanay waxaan laazim ahayn oonay waajib ahayn taas baaba dee gacantiisa gelinteesu ahayd waayo isagaa labada xaalaba ibnu cumar lagaba soo naqliyey bal markaa taasu oo markaa ibnu abi shayba shacbi wuxuu kaba wariyay asxaabtii rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh labadoodanba maahay inay gacmahooda gelin jireen weelka qabla an yaqsiluuha wahum junub intaanay maydhin ayay iyagoo janaabaysan oo dee saxaabo kalena waa ficilay laba yimaadeen wuxuu ihi imaamku raximah llahu tacaala walam yara muu arago ibnu cumar ina cumar iyo ibnu cabaasin ba-san wax dhiba umay arag inay dhib leedahay oy biyihii ay raad ku yeelanayso bimaa yantadixu waxaa ka duulduulaya min qusiljanaabati janaabada maydhigeeda oo macnaa ruuxu markuu maydhanayo dee weel baa ku ag yaala oo dadku dee qaaliban tuushba ma laha iyaguna toodiima bay jireen weelkii ku ag yaallay kol haddii aada maydhanayso kama ilaalin kartid biyo adiga kaa duulay inay ku duulaan taa kama ilaalin kartid oo lagama ilaalin karo marka wuxuu leeyahay ibnu cumar iyo ibnu cabbaas waxyaalaha jidhka markaa gaadhayee laguma maydhay ee ruux janaabaysan ka duulduulaya biyihii ay isticmaalayeen ku dhacaya ina wax inay dhib ay leedahay oo la odhanayo biyihii waa mustacmal bay noqdeen laguma dahaaro qaadan karo ama dadkii laba yidhaaho biyihii taasaa wax yeelaysee meel saro sar oo yaanay duulduulkaagu gaadhin iyada taa dhib umay arag weeye oo iminka walow ay ahayd hal yudkhiluuljunubu tanna ay wax ka duwan ay tahay wuxuu u soo qaaday iminka halkan janaabadii iminka xukmiga uun ahayd dee waa xadad xukmiyaba weeye hadday biyihii ay raad ku yeelanayso ruux hadduu gacantiisa geliye ay raad ku yeelanayso ina waa kaayna yidhi waxa weeyaan ibnu cumar iyo inagama soo naqliya bara inay gelin jireen hadday raad ku yeelanayso dee waxaan ruuxu kuba maydhay ee ka duulduulayaana raad bay kuba yeelan lahaayeen oo taasbay raad bay kuba yeelan lahayeen markaa dee tani tan bay la mid tahay u nadiir tahay ruuxa maydhanaya ama xaydha ka maydhanaysa haweeneedu ama nifaas ama ruuxii janaabaha laga wada maydhanaya rag iyo dumarbe waxaa ka duulduulaye weelkaa ku dhacaya weelkii mustacmal kama dhigayaan dee wax kale dee nijaasimaba jirtee mustacmal kama dhigayaan waa biyo daahira uun waana biyo iyagu wax dahiraya waa cafigii dee shareecada oo taa haddii la yidhaah ka ilaaliya dadkana inta dee waxa weeye badanna sulub ay ugaba ilaaliyaan oo kuba adkaan lahaa ama inay ibriiqun ku maydhaan oo kuba dee matalan kuba cuslaan lahaa iyada waxa weeyaan waa cafigii iyo taysiirkii shareecado biyuu intaa wax kuma noqonayaan dulduulkaasna waxba ma yeelayo wuxuu uhi musanifku raximah llahu tacaala xadaanaa cabdullaahi bnu maslamata qaala xadaanaa aflaxu can ilqaasimi can caaishata qaalat annaha qaalat kolley waa xadiidyadeedii aynu dee sooba aragnay uun iyadiiyo rasuulka ilaahay inay weel ku wada maydhan jireen waa tii aynu inoo horeysay xagga aflaxana kolley sheekha ama sharaxa bay kuba sugantahy waa nin aflax ibnu xumayd layidhaah nin kaloo aflax ibnu saciid layidhaah baa jiro bukhaari ninkaa waxba kama warin muslim ha kama wariyo aflax ibnu xumaydkana waa nin ansare ansaaro reer madiina ah oo ibnu sufayra ay ku ama lagu magacaabi jiray ama laguba idlaaqi jiray waana nin hiqa ahoo dadkii atbaacu taabiciinta ugu waaweynaa ah tirmidi mooye intooda kalena waxbay ka wada wariyaan aflax ibnu xumayd waxa weeyaan al ansaari almadani loo yaqaanayna ibnu sufayra ama qaasim waa tidda aan soobahayna qaasim ibnu maxamed weeye waxay caaisha tiri qaalad kuntu waxaan ahaa aqtasilu mid maydhata ana aniga iyo wanabiyu sala allahu calayhi wasalam min inaa-in weel waaxidin keliyaanu ku wada maydhanayna waa faraqan xalay soo maray takhtalifu way isweydaaranaysaoo aydiina gacmaha iyagu fiihi weelka dhexdiisa macnaa mar bay wada maydhanayaan ee kolba mid baa hordarsanaya u horeynaya gacantii baana biyihii la dardarsanayaa kol waxay leedahay way isu daba maraysay way isu weydaaranaysa gacmaha iyagiibaa weelkii ama labadii gacmood ay isticmaalayeenba ayaa isu weydaarayso kolna rasuulka ilaahi baa salawaatullahi wasalaamu caleyh horgelinaya iyadaa uga dambaynaysay kolna iyadaa biyihii soo hordarsanayso rasuulka ilaahi ayaaba ugaba dambaynayay marka maxay tahay oo xadiidku ruuxii janaabaysna biyahani waa biyo yar waa biyaha qadar alfaraqba saaciya waxoogaa mid kasta kaga soo hagaagayo marka hadduu gacantiisi eeg uu janaabadiina waa leeya uu soo dardarsado ikhtilaafkaasi waxba ma yeelin waxbana dee kolley maaha madhabka shaaficiyun kolley kuma koobne kuwo kaleba qowlkoodu weeye ay leeyihin biyuu markaa yaryihiin waa in niyo ikhtilaaf jiro inuu niyeedo ruuxu inuu biyahan ka darsanayo si aanay biyuhu mustacmal ugaba noqon wax laasima iyada taasi ma aha ikhtilaafkaasna wax ma yeelayo biyihii mustacmal kuma noqonayaan saadee duulduulkiiba hore uu soo qaadayba aanay mustacmal uguma noqon waxa weeyaan iyadoo ruuxu kaba dardarsadayna taasi ma mancinayso in dib loogu dahaaro qaato biyaha caynkaasa bal maalan taa weeye bal markaa axaadiidii iyada kuba timi dee ruuxii janaabaysnaa in lagaba nahiyey biyii isagu inuu dhex galo hadee inuu ka dardarsada mooyaane kolley nahyigaasi markaani dee tanjiis nijaas meeshii ma jirto waa jirhkiisna waa taanidha waa daahira xadatunbaaba jire dee waa kan gacmihiiba la gelgelinayo jirhkii oo la wadageliya gacantii oo la geliyaa kolley wax weynoo u dhaxaynaysaa ma jirto haddii isticmaal laba eegaye nahyigu inuu litansi yahay ayaana xadiidkani iyada inooguma sugnaanaysaa iyo iyadoo dee bal maalan ooma intaasoo ciddii ugaba dambayn lahayd biyahanuu ruuxu dhex galay dee ay markaas karahdo oo biyihii dadka ay kuba intifaaci waayeen ama kuba isticmaal isticmaaliba kari waayaan wey bal marka ayn waxa weeye arrinkan ahna kol haddii ruuxii junubka ahaa gacantiisii uu gelgelinayay iyadoon weli maydhigiisii dhammaan xadadkiisii markaa ma wada kor noqon de haddii waxa weeyaan markaa amarkii la isfaray gacmaha in la sii maydho intaan weelkii la gelin waa inaanu iyadna waajib ahayn waana arintii usoo dhigtay inaanu waajib ahaynba weeye kol haddii aani najaaso mutayaqana ama madmuuni aanay jirin ee arintu ay janaaba iyo xadadkaa uu yahay xukmiga un ay tahay xadaثna msdd qal xadaثna xamaad can hishaami can abihi can caaishaةa qaalat anaha qaalat xamaadkuna waa xamaad ibnu zaydun kol hadduu musadad kaba warinayo dee koley malaa dee horena u sheegnay bal haddaynaan sheegina musadad xamaad ibnu salama ma soo gaadhin oo lamu kulmin marka xamaadku idlaaqaya waa xamaad ibnu zaydun qaala wuxuu yihi kaana qaalat waxay tihi ma can caaisha qaalat kaana rasuulu اllahi salى اllahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa ida اqtasara marka uu maydho min aljanaabati janaabo uu kaba maydho hasala yadahu gacantiisuu maydhi jiray xadiidka abu daawud uu la wadaagsado waxaa kuba sugnayd hasala yaday oo waxa weeyaan labadiisa gacmood uu maydhi jiray taasba weeye xadiidkii horena waynu soo aragnay oo waxa weeyaan gelintii waxaa kuba tacalluqsanaa tan wuxuu soo qaatay dee rasuulka ilaahi waa kan maydhi jiray bal amarna meelo weysadii waa ti aan hore uguma soo marree umuurahan in la maydho waa sunne waxa weeyaan markii haddii laga tegay awqaadda qaarkeed lagaba tegayna de waxay ku xambaarantuun waa inuu asalkii dee jaa-is yahay marka taa kalena waa jaa-is laakiin sidii madluub ka ahayd dee waa in la maydho gacmihii xadaثna abulwaliidi qaala xadaثna shucbaة can abi bakr bni xafsi can curwaةa can caaishaةa qaalat anaha qaalat waa xadiidkii caaisha uun dadkana horaynu usoo wada aragnay abubakr ibni xafs xalib waa ti aan soo hayno waa ninkaan lahayn abubakr ibni xafs ibni cumar ibni sacd ibni sacd ibni abi waqaas weeye waa ti aan xaliba lahayn bal markaa shucba ayaan abulweliidkuna waa imaamkii dayaalisiye shucba xadiidka abubakr buu ka wariyay duruq kalu ka warinayana waa inoo dambaysaa laba dariiq bay markaa keeni doonaabe can caaishata qaalat kuntu aqtasilu ana wاnabiyu sala اllahu calayh wasalam min inaa'in waaxidin min janaabatin xadiidkan aynu imaka ka soo baxnay وعن cبدالرحمaن بن الqاسم عن أبيه عن cاaشhaةa مثله oo waa halkan waa sanad mowصuulo unoo xadiidka dee asaniidii uu ku warinaye meesha waxa jirta waa شhucبة أبوالwليid xadaثna شhucبaة عan أbي بكر بن xفsin buu yihi أبوالwليid ba haddana l xadaثna شhucبaة عan cبدالرحمaن بن الqاسم عan أbيه عan cاaشhaةa markaa شhucبa ayaa laba sheekh le xadiidka labada dariiq buu ku wada wariyey mid waa ka can أbي بكri عan curwaةa عan cاaشhaةa ka labaadna can cabdiraxmaan ibn alqaasim waa qaasimkan baa dhalay isaguna dadkii waqtigiisi raggii ugu mudnaabay kaga midye bal kitaabkan ayaa meelo dambe oo dhexe adu dhexda ah yaan xagga dambe odhan ayaa waxa kuba sugan mati ahaan buu kuba suganye sufyaan baana lahaa hadalka ina cuyeene inuu yihi cabdiraxmaan baa noo waramay wakaana afdala ahli zamaani aabihii buu nooga waramay isaguna wuxuu aha wakaana afdala ahli zamaani labadoodaba sidaa laguma sifeeyey cabdiraxmaankani waa ina qaasim ibn maxamed ibn abi bakrin markaa shucba ka wariyo laba sanad buu yeeshay caaishana waa ka yeelay sanad kalena waa kan inoo soo socdo ka shucba xadiidkan midmid ku warinayo walo xadiid caaisha aanu ahayn wuxuu yihi xadaثna abulwaliidi qaala xadaثna shucbatu can cabdillahi bni cabdillahi bni jabrin qaala samictu anas bna malikin hore xadiid caaisho ah laba sanad laakiin muxuu ahaa ninka shucbo ka warinaya abulwaliid dayaalisu ahaa imanka hadduu markaa hore abulwaliid can shucbata can abi bakrin abulwaliid can shucbata can cabdiraxmaan aynu soo aragno laba sanad oo halkaa ahaa waa sanad saddexaad abulwaliid can shucbata can cabdillahi bni cabdillahi bni jabrin sanadkan dambe weliba isagoo sidaasuun ah abulwaliid ilaa anas ibnu maalik baynu iimaan kusoo maray baabkii waxa weyaan de waa calaamatuliimaan inuu xubulansaar yahay xadiidkii de waxa weyaan xubulansaar inuu calaamaadka iimaantayay waaba sanadkii laguma warinayo horey inooguma soo horeeyey cabdullahi bnu cabdillahi bnu jabrinna waa isagii aabihii waa isla magac awowgiina waa jabr bnu catiik ama jaabir bnu catiik saxaabigii la odhanayo ansaare anas baa muxuu ihi yaquulu kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa iyo walmaratu haweeney imaka hashu waa liljansi caaisho maahay dee waa haweeney min nisaai dumarkiisa kaba midi yaqhtasilaani kuwa maydha min inaa'in waaxidin weel keliyay mar keliya ku wada maydhanayeenba zaada muslimun wa wahmun can shucbata min aljanaabati bukhaari baa leh tan muslim baa wuxuu ziyaadiyey iyo wahab ayaa waxay ziyaadiyeen iyagoo shucbo ka warinaya min aljanaabati oo maxaa intan ujeeddadu ay tahay abulwaliid xadiidka waa kan shucbo ka wariyey lafdigiisuna wuxuu ku eg yahay kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam walamaratu min nisaa yakhtasilaani min inaain waaxidin maxaa kaloo jirta shucbo laba ninoo kale ka wariyey mid waa muslim ibnu ibraahim oo sheekha bukhaarina ah abu daa-uudna waa ninka sheekhadiisa uguba weyn muslim ibnu ibraahim alfarahidi xadiidka shucbu ka wariyey waxaa kaloo shucbo ka wariyey wahab ibnu jariir ibnu xaasim labadoodan ayaa wariyey xadiidkii shucbo ka wariyey markaa maxay ku siyaadiyeen intan abulwaliid xadiidkiisa inooguma sugnayd halkaa min inaa'in waaxidin min aljanaabati waxaan laga maydhanaya janaabuhaaba oo intaasay iyagu labadan riwaayadooda siyaadiyeenba wey xadiidkana kolley macnihiisu waa inoo daahir wey baabu tafriiqi alghasli walwuduu'i baabu xukmi tafriiqi alghasli bal maydhiga oo la kala geeyo ujeeddadu iyadoo xubnihii qaar la maydhay qaarna loo kaadiyo mar dambe laba maydho iyo walwuduu'i weysadii oo ruuxu isagoo wejigiiyo matalan maydhay oo kale iyo gacmihii lagu iyo waxyaalahaasuu mar dambeba maydho oo saas weysadii aan la israacin ama maydhigii aan la israacin ee bal la kala qaybqaybiyo xukumkiisa iyo maxay tahay dee waa jawaaskiisu inoo soo wada waayo umuuraha uu inoo keeni dooneen bal taas buu baabkeedii yahay wayudkaru can ibni cumara inde fiqigan taraajimtiisuna fiqigiisiibaa inooguma suganoo waataa aan hore noogu soo celin fiqulbukhaariyi fii taraajimi oo waxa weeyaan waa istimbaadaadkiisii aada u daqiiqaha iyo fiqigiisii bal maxaa uu yahay haddii ba ruuxu weysadiiba aanu israacin maalan dee maydhigii kolley balaa waxa ama maydhigiiba ay dhacdo inaanu israacin ee uu waxa weeya tu in maydho haddana liamrin maa intii kale mar dambe uu maydho ama weysadii isagoo xubnaa qaar maydhay ay kale engegaan uu daayuu mar dambe intii kala maydho weysadaasi miyay weyse israacsan ama maydhi israacsan noqonaysaa oo loo tiriyo mise kol haddii dee waqtiba u dhexeeyey iyada waxay noqonaysaa in lagu celiyo tii hore oo ka kacbay qaybtii hore noqonaysaa isaga aathaar iyo bal inoo keeni doona dee axaadiidna xadiidkii aynu soo marnay maymuunuu soo celin doonaa oo wuxuu yidhi wayudkaru waxaa laga soo naqliyey ama laga sheegay can ibni cumara siiqadanna waa siiqata tamriid anaa kolley dee siiqata tamriid waxyaalaha uu kuba soo naqliya waa tacliiqna sanadkeeda ma dhammayne walow kutubulmusalaxa inooguma sugan tahay wixii uu jasmiyo ee uu gooyo oo sanoo kale uu dakara bnu cumar iyo qaala bnu cumar iyo hadduu ilaa jasmiyo waxay taas tilmaamaysaa sixada ay ruuxa kolba laga soo naqlinayo ama ciddan xaggiisa lagaba jasmiya kaba lagama ansaxay laakiin siiqada tabriid haddii lalaba yimaado yudkaru iyo yuqaalu iyo warada iyo waxyaalahaasi ma tilmaamaysa sixo ama waa calaamo tadciif baabay tilmaamaysaa laakiin dee kitaabkastaan kuba arki doono kolkol buu xadiidkii oo sugan ayuu siiqadan tabriidka kusoo naqliya khaasatan marka uu ama macno ku wariyo tasaruf uu jiro macno iyo waxyaalo uu kuba wariyo oo kitaabkaabay kuwa sidaasi kuba suganyine ee laakiin waxa weeyaanu siiqadani ma tilmaamayso ma keenayso ciddan siiqadan wax lagaga soo naqliya waxaan inay ka sugan tahay walow xadiidkan imaka ama aharkani ibnu cumar dee waxa weeyaan lagaba wariyey oo ficilkiisan marka la eego dariiq imaam shaafici baa kaba wariyey weliba maalik buu ka warinaya maalikna naafic naaficna ibnu cumar waa silsiladii dahab silsilatu dahab lama odhanayay ee taasba imaam maalik ba marka waa wax kaba sugane waxaa la arkaa uu soo ikhtisaarsaday oo si uu u dhammaa ayaan usoo naqlino xagga ikhtisaarkan baanu u jasmin ee laakiin arinkan kitaabka umme ee shaafici buu kuba sugan tahay iyadoo intan kaba dheerba isaguna sheekhiisii maalik kama warinayan maligna naafic naaficna arrinkan ibnu cumar uu inoo soo naqliyo waa wax ka sugan ibnu cumar baan leenahay ee siiqada isagaa uu ku tasarufay uu soo ikhtisaariyey muu dhammayno marka taas baa deeta keentay inuu waanay dhacdaa meelo kaleo kitaabkan arkayna axaadiid marfuucu sidaa kuma sameeyo mar dambe haddana xadiidkii markuu sanadkiisii dhameeyey ama isagii soo dhameeyey iyadoo siiqadii dee uu xadiidkiiba sanadkiisii kuma wariyo kitaabkii kuma sugan marka horena siiqata tamriid meelo uu kuma soo naqliyey wayudkaru can ibni cumara anahu qasala qadamayhi inuu labadiisii logood maydhay weysay hayde bacdamaa jafa wuduuhu intii weysadiisu engegtay dabadeed macnaa u weysaystay xubnihii kale ayuu maydhay lugaha u harhsanaa waa adigu wuxunbaa keenay oo markii muu maydhin lugahay weysadiisii hore engetay dabadeed ayuu lagii maydhay bal arrinkan aan leeyahay shaafici baa raximahullahu tacaala wariyeyba suuquu joogay markaasuu weysaystay kolley laba khufna uu gashanaa dee iyagaa maydhigii halkeesii ah labadii lugood muu masixin masjidkiibuu kuba soo noqdo markuu masjidkii yimi ayuu labadii khuf masaxay markaasuu tukadayna isnaadkuna waa isnaadkaa saxiixaan leenahay dee kolley suuqa markay noqoto iyo masjidka intuu imanayo waa inay ka engegto oo dee xubni ay kaba engegaan waana tan uu sheegayo anahu qasala qadamahim bacdamaa jafa wuduu'um marka muxuu tarjamada iminka walow iyada nafteedii dee jasmigaasi ama kala geynta waaba nooc jasmi eh macnaa inay bannaan tahay baa xadiidkan ama aharkan ay noogaba sugan xadiidkan waa ka soo qaaday wuxuu uhi xadaanaa moxamed ibnu maxbuubin qaala xadaanaa cabdulwaaxidi qaala xadaanaa alacmashu can saalim ibni abiljacdi can kuraybin mowla bni cabaasin can ibni cabaasin qaala qaalat maymuunatu maymuuna tidhi bas waxaa cusub moxamed ibnu maxbuub dee waase xadiidkan iminka dee inagu soo noqnoqay ilaa xalay iyo caawiyaba aan kuwa jirno cabdilwaaxidna waa ina ziyaada maxamed ibnu maxbuubkan waa nin reer basre ahaayoo hiqa ah oo bukhaarisan ugaba wariya abu daawud iyo nasaa-i baa la wadaagsaday muslim oo kale riwaayo kuma laha tirmidi iyo ibnu maajahna riwaayo kuma laha laakiin waxaan leenahay waa nin hiqo qoladii tobnaad ee ruwaadda ka mida qolada tobnaadna waa kuwan aan kusoo celceliyan la yidhahdo dadkan atbaacu taabiciintii dadkii la kulmay kuwoodii ugu waaweynaa macnaa isagii taabici maaha atbaacu taabiciintiina maaha laakiin kuwii atbaacu taabiciinta la kulmaa dee dabaqaad yeelanaya rag dee rag badan kalaba kulmo kuwa ugu waaweynaaiyo kuwoodii dhexeeyo kuwoodii yaryaraabay yeelanayaane bal qolooyinkaa kuwoodii ugu waaweynaa ayuu noqonaya waa nin hiqaan leenahay reer basraa maxamed maxamed ibnu maxbuub wuxuu idhi markaa maymuuna tidhi wadactu lirasuuli llaahi sala allahu calay wasalam maan yaqhtasilu bih rasuulka ilahi baan salawaat ullaahi wasalaamu calayh biyo u dhigay oo kuba maydho oo biyo ku dhigo ayaan u maydhay faafraqa calaa yadayhi labadiisii gacmood buu biyii ku shubay faqasalahumaa maratayn aw alaaan shaki waa tanri wa acmash uma afraqa biyamiini calaa shimaali faqasala madaakiira uma dalaka yadahu bilard uma madmada wastanshaq uma qasala wajha wayadayh waqasala ra'sahu alaaan uma afraqa calaa jasadi inta uu dhiganaya uma tanaxa eeg ilaa intii kala maydhay baa lugihii baa harhsanaa waa iska daayay intuu maydhanayo dhan lugihii muu maydhin mar dambe ayuu lugihii maydhay walow dee waxaa kala dhex galay weysadii in maydhigan uu jidhkiisii wada maydhay baa kala dhex galay in waxa weeyaan weysadii lugihii iyo inteedii kale uma tanaxa min muqaami faqasala qadamayhi labadiisii lugood buu maydhay bal kolley masaladu dee waa taa waan aragnay masaladuna xagga marka leega aimadu dee maaha masale aysan isugu waafaqsan yihiin shaafici oo kale qowlkiisii jadiid waa tan oo ah haddii lakalaay kala engegaanba oo tafriiqaasi uu dhaco oon mar keliya la yswada raacin waxa weeye way ansaxaysaa saa daraaddeed baan kutubta ugu yaryaree dee madhabka shaafici markay weysada umuuraheeda tirinayaan sunnaha waxay ku dareen muwaalaadka in la israacraaciyo xubnihii oo laysku xigsiiyo sunnay kaba dhigaan ee markaa waajib maaha ujeeddadu waajib maaha haddaan la israacraacin taasi waajib maaha oo weysadii waa ansaxaysaa iyadoo xubnaha qaar la maydho kuwii kalena mar dambe laba maydhay waa tay iyagu balmadkan shaafici baana in hadalladiisii markaa markuu tan uu xujaysanayay ahaa ilaahay subxaana watacaala acdaada in la maydhuu waajibiyey in la maydho markaa ruuxii maydhay dee wixii ku waajibay waa la yimi ama mar ha wada maydho ama ha kala geeyo taasoo kale ficilkan ibnu cumarna markaasuu soo qaatay marka a'imadii salafka barhkoodna qowlkoodu kan weeye laakiin imaam maalik iyo sheekhiisi rabiicoo kale iyo ruuxu hadduu tan u camdiyo ogaantaa u kala reebo waa inuu dib ugu soo celiya yidhaaheen laakiin hadduu iloobo iyagana dhib ma laha yidhaahaanba barhkood dee waxa weeye iyagu ijra haddii inta aanay xubnihii hore engegin muddabaha u dhaxayse waxa weeya waa la wadan karaa laakiin hadday kala engegaan oo kale waa la soo celinaya bacda salaf qowlkoodu uu yidhaa barhkood yidhaahaana taasi way jirtaa kuwa iyagu maydhiga oo kale ka baneeya inuu kala harhaan laakiin weysada yidhaahaa waa in la israaciye bal bukhaari qowlkii uu dooranayay waana taa shaaficiyo ama shaaficiyadii qowlkooda ay tahay walow ay haboontay in la israaciyo xadiidkan wuxuu soo qaatayna waa lugihii oo ka dambeeyey waqtiguu inta kalaba maydhae bal jawaaskaa guud weeye baabu man afraqa biyamiini calaa shimaalihi fi lqusl wuxuu u baabaysan yahay waa xadiidkii un riwaayaadkii waxaan u laqlaqbeeya markaa ma jirto ruuxii kuba shubay midigtiisa oo biyihii calaa shimaali fi lqusl waa ruux hadduu kildhi iyo waxaa wato ama uu ku weysaysanaya ibriiq dee kolley dhinaca bidix baabuu iskaba dhigayaa oo gacanta midig baa lagu shubayaa biyihii taas baa lagu shubayaa laakiin imanka tan oo kale weelkiibuu dardarayaa istijana wuu doonayaaba inuu xubnihii ama xaggii hoose uu maydho ayuu doonayaa taasi markaa maxay noqotay biyihii inuu kuba shubo bidixdiisa oo isagoo midigtiisii dee adeegsanaya xagga shubitaanka markaa uu maydhanaya de laakiin waa xaalaadkan hore xadaثna muسى بن ismاعيiل qال xadaثna abu cawاnaةa qال xadaثna الcmaشh can saلم بn abi اljacdi can kuraybi mowlى بni cabaasi can iبni cabaasi can maymunata bint الxاariثi qaalat wadactu lirasuuli اllaahi salى اllahu عalيه waslm gusla ama gasla badha waa wuxuu kuba maydho wasatartu waanan asturay alaa dee meeshii baa dhici karta uu kuba maydhanaya aqalka ahayd inaanay albaab u xidhanba aanay lahaynoo maray ku asturtay oo maray ku asturaysay intaa rasuulka ilaahay maydhanayay intani waa lafteeg xadiidka riwaayaadkiisa dee kolba waxba ay noo soo kordhayeen fasaba calaa yadi gacantiisii ayuu ku shubay horta biyihii faqasalaha maratan oo maratayn bal saddex goorna waa la jasmiyey waaba kan qaala sulaymaanu sulaymaanku waa acmash waayo dee kolley laqabkiisa inagu badan magaciisa inaan xafidnaano waa muhim oo dee acmash waa waxa weeyaan laqab uba baxay inoo la arko indhihiisa iyo xaaladu siday ahayd ama xaaladiis indhihiiso kolley de waa bacdu cuyuubi alcayni weeye taas oo dadkan hadiyo goor malaha ay indhihii ilmeeyaan si qarna jiro magaciisu waa sulaymaan ibnu mehraan waa magaciisi waa kan sulaymaan baa dhoo ninkaa imaamkaaye laa adri anigu ma garanayo dakara thalithata amla inuu mar saddexaad sheegay oo waa marka leega saalimkii uu kaba warinayay xadiidka markuu warinayay iyo inaanu sheegintaa ma garanayo riwaayada cabdulwaaxid waxaynu soo maray faqasala yadayhi maratayn aw alaaan maratan halkay ka tahay laba goor ama saddex baynu soo maray waxaa kaloo jirta moxamed ibnu fudayl oo acmash kaba wariyo fasaba calaa yadayhi alaaan oo shaki kama gelina laakiin labada saxiix kuma sugna abu cawaana ayaa mustakhrajkiisa waa kitaab dee in waxa weeyaan isaguba mustakhrajaadkii iyaguna kutubta saxiixa oo dee saxiixa ama mustakhraj calaa saxiixi muslim marka wuxuu leeyahy waxaa laga yaabaaba acmash markii hore inuu awqaadda qaarkeed shaki ka gelayay dee kolla uu xusuustay baa markan dambe waayo maxamed ibnu fudayl dadkan ka riwaayo dambeeyey oo waa dadkii beryihii dambe kaba maqlay markaa maxamed kaba maqlaya inuu xusuustay uun shakigaa hore dabadeed oo uu jasmiyey markaasi muhimku saddex bay ahayd uma afraqa biyamiini calaa shimaali biyihii buu soo qaaday gacantiisii ayuu saa gacanta bidix buu biyo kuba shubay ina wuxuu maydhayaa istijadii weye faqasala farja uma daraka yadahu bilardi aw bilxaayidi labadaba waan soo maray uma tamadmada wastanshaqa waqasala wajhahu wayadayhi waqasala ra'sahu uma saba calaa jasadi markuu madaxii maydhay dabadeed ayuu jirhkii kuba shubay uma tanaxa faqasala qadamayhi meeshii buu kaba durko labadii lugood buu maydhay fanaawaltuhu khirqatan oo halkii mindiilka aynu kuba soo maray maraan u dhiibay rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh faqaala wuxuu falay sameeyey weeyaan imika waa tii idlaaqu lqowli cala alficl biyadii hakada macnaha ruuxaan doonayn oo kale waa isagoo gacantiisii saidhi iska daa iskaba celi oo waxa weeyaan wafagtan walam yuriidha muu doonin inuu qaato iyadii oo iskuba masaxo muu doonin oo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bal kolley mindilkii waxa ku tacalluqsan barhna waan ishaarnay dee waxna way inoo dambeeyaanba kolley bal halkan aynoo joogo allah subxaana wa tacaala calaa aclam